assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iisoo walbaad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sax raadina dalsan magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo isna ah taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha tobanaad ee oktoobar laba kun labaiyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka qodobada caawa aan kugu helana waxaa ka mid noqon doonaa wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta gaaray magaalo xeebeedka cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas uu markaa kula hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo ciidamada qalab kasta oo abaabulka ugu dambeeyey deegaankaasi kowda caawa ad dhegeysan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona idiin soo guddoonaa saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta dhankooda waxay gaareen deegaanka jicibow oo markaasi dhowaan al-shabaab ay kula dagaalameen ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ay saraakiishin ay sheegeen in khasaaro aad u daran markaasi al-shabaab halkaasi lagu gaarsiiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti iyo xildhibaanada markaasi la socday warbaahinta la hadlay ayaa idiin soo gubi doonaa oo barnaamijkiina wareega aadna ku dhegeysan doontaan waxaa kaloo maqli doontaan wasaar ku-xigeenka dalka saale axmed jaame wuxuu shir gudoomiyey shirka guddihoosaadka waxyaabaha looga hadlay ayaa sidoo kale caawa barnaamijka wareega inta kugu soo baahin doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa saaxiibayaal oo caawa aad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib waddanka uganda uu kaga qaybgalay munaasabadda lixdan guurida kasoo wareegtay markii dalkaas xornimada uu qaatay madaxweynaha dhankiisa wuxuu kulan la qaatay isla maanta intuu soo bixin madaxweynaha dalkaasi uganda iyo weerar museveni waxyaaba ay ka wada hadleen iyadaa sidoo kale caawa barnaamijka wareega intuu kugu soo baahin doonaa qodobadaas iyo wixii soo koraya caawa maqli doontaan cabdihaab ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir oo idin socodsiinaya hay kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wanaagsan ayaan hawdan kale saxbeel barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha dalsan ee magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa qodobo kala duwan horaa barnaamijka aad ku soo maqshan ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabaynaa saaxiibyaal ururada warbaahinta markaasi u dooda ee ku madaxa bannaan ayaa shir jaraayad ee maanta ay qabteen waxay uga hadleen go-aankii kasoo baxay dhowaan dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku aadanaa inaan la baagi karin wararka la xiriira dagaalamayaasha al-shabaab cid walba oo markaasi baahisaa ama si shaksi ah baryada bulshada ama warbaahinta gaarka loo leeyahay in markaasi dowladda ay taarget u noqon doonto sidaas waxaa shirkiisa jaraayadda u cadeeyey oo ku sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al cadaala cabdalla axmed muumin oo markaasi xoogaha s j s ay soo kalantay ururada kale ee markaa udooda xuriyatulqobolka ee warbaahinta madaxa bannaan ayaa shirku jiraad ku cambaariyey falkaas ayagoo ku tilmaamay inay tahay mid saxaafadda markaas lagu curyaaminayo waa kuwaan dhinacyadaasi oo dhankooda ka hadlaya
raxiim maanta annagoo wakiilka ururada s n j ku wada jira ee kala ah simha soma fesoj iyo s j s waxaan halkan u taagannahay inaan ka hadalno amarkii ka soo baxay wasaaradda dowladda ka soo baxay ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta uu ku dhawaaqay ee ahaa in la joojinayo amaba dembi ay tahay faafin kasta oo taageeraysa al-shabaab ay dhaheen marka annagu waxaan ka shaqaynaa xuquuqda wariyaasha ma rabno in wariyaasha ay noqdaan qaar meelaha lagu bacsada hadhowda dowladda ay bacsato waxaa waaye hadhowdii wax la wada leeyahay haddii laga wada hadli waayey si gaara maarata wariyaashii loo beegsaday amarkaas lagu beegsaday waxaan u aragnaa marka inaan ka hadalno taasaa noo caddaatay marka arrimahaasi waa arrimo maaratay oo ahayn in muxuu aha xaq loogu leeyahay in wariyaasha maaratay amar saasoo kalea lagu soo rogo wariyaash muwaadiniin waaye iyagaa yaqaana wixii xun iyo wixii sanba iyagaa yaqaana marka horena waa uga hadli jireen marmarsiyana hadda uma noqonaya maaragtay in muxuu ahaa cidaa lala dagaalaa maaragtay muxuu ahaa ha ka joogsadaan waxaas marka waxaan leenahay wasaaradda dowladda kulli waa ku fududaadeen arrintaasi wax la wada leeyaheed sidee maanta wixii ka dambeeya loo shaqayn karaa ay wariyaasha war u raadin karaan ma dhacayso inay war raadiyaan cabsi baa ilaa shalay iyo daraad iyo jirtay oo aan war ka dooni karin sidaa dareeteed marka waxaa waaye arrintaasi waxay ku tahay foolxumay ku tahay dowladda laftigeedii wariyaasheeda hadday maanta warka ka aamusaan macluumaad ay waayaan maxay dadka siinayaan macluumaadka dastuurka ay soo xigteen haddaan la sii xiganno waxaa waaye macluumaadka inaan helno waaye oo wariyaal haddaan nahay macluumaadka dowladda laga helo meel walba laga helo hal la aamusay marka noqonaysaa intaasaan ku gaabinaya cabdalla igaga dambeeya
sabtidii oo siddeedda oktoobar ahayd wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka waxay soo saartay amar ay ku sheegtay inay ku mamnuucayso waxa ay ugu yeereen faafinta farriimaha xagjirnimada ee laga sii daayay warbaahinta soo jireenka ah iyo baraha bulshada sidoo kale wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta islamaalinkaas waxay soo saartay war ay ku sheegtay inay xanibtay ama xanibayso afartan barood oo ka mid ah kuwa onlineka ama internetka ku shaqeeya iyadoo aan wax faahfaahin ah iyo fasiraad ah laga bixinin arrinkaas iyadoo aan ogsoonnahay in dagaalka socda ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo al-shabaab laga yaabo inuu dhaliyey walaac joogto ah oo la xidhiidha isticmaalka baraha bulshada oo loo isticmaali karo dacaayado waxaan haddana ka walaacsannahay tallaabooyinka cusub ee ku jira wareegtadii dowladdu soo saartay sabtidii oo aan lagala tashan haba yaraatee daneeyayaasha iyo saamilayda warbaahinta soomaaliyeed waxaanan ka walacsannahay inay suuragal tahay in si aan macquul ahayn loo xadidi doono xorriyadda saxaafadda ee sharciga ah ee dalkan marka ugu horraysa wareegtada dawladdu oo ay ku jireen erayo maldahan oo aan qeexnayn waxaa laga yaabaa inay dhaliso xanibaad la xanibo awooddii ay saxafiyiintu u lahaayeen inay si xora u tebiyaan howlgallada socda ee ka dhanka ah al-shabaab waxaa kale oo laga yaabaa in dadweynaha soomaaliyeed laga xadido helitaanka macluumaadka la xidhiidha howlgallada amni ee jira tusaale ahaan kadib markii sabtidii wasaaraddu ay soo saartay warkaas waxaa arrintaas horseedday in hay-ado warbaahineed oo annagu aan diiwaan gelinnay qaarkood lagu qasbay inay ka saaraan warbaahintooda falcelintii al-shabaab ka soo baxday ee amarka dawladdu ay uga jawaabayeen dhowr weriye oo nala soo xidhiirayna waxay noo sheegeen inay awoodi waayeen in xogtii ay hayeen ay la wadaagaan bulshada cabsi ay ka qabaan dawladda inay ka aargudoto darteed amarka xayiraadda ah wuxuu ahaa mid jumlo ah oo lagu soo rogay xarumaha warbaahinta iyo baraha bulshada ee faafinta wararka la xidhiila al-shabaab arrintaasoo ah mid walwal leh oona ku salaysan is-hortaag xayiraadda isdhaafsiga aragtida saliimka ah tusaale ahaan markii amarka dawladdu uu soo baxay waxaa ku jirtay war dhahaya in la xidhayo aaladda telegram oo aan ognahay inay tahay madal farriimaha ay isku dhaafsadaan dad badan oo soomaali ay ku jirto macluumaadkana ku kala qaataan haddaba xidhitaanka guud ee aaladda telegaraamka keliya kuma koobna inay saamayso dadweynaha soomaaliyeed ee xagga helista xogta sidoo kale waxay su'aal gelinaysaa ujeeddada ay damacsan tahay wasaaradda warfaafinta ee federaalka ee ku aadan xanibaadaha noocan oo kale ah iyo danta ay ka leedahay waxaan ka walacsannahay in amarkan cusub loo adeegsan doono in lagu aamusiyo dhaliisha laga sheego dawladda iyo dhaliisha laga sheego ciidamadeeda amniga iyo maleeshiyaadka la socda taas oo loo jeedinaayo ama laga soo saarayo warbaahinta lagana yaabo inay qoraan saxafiyiinta difaacayaasha xuquuqda aadanaha cilmibaarayaasha iyo dadka kale falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga inay ka hadlaan laga yaabo waxaan ka walacsannahay amarka cusub inuu durbo abuuray sida aad og tihiin idinkaba badankiin walaa cabni iyadoo amarka ay saxafiyiintu iyo hay-adaha warbaahinta ay ku soo rogtay dawladda federaalka durba ay keenay uu abuuray amni darro iyo cabsi sababtuna waxay tahay markii al-shabaab laftirkooda axaddii ay soo saareen hanjabaad kale oo ka dhana saxufiyiinta iyo hay-adaha u hoggaansama amarka dawladda waxaa inoo muuqata in lagu ciyaaraayo oo lagu dheeldheelaayo amniga iyo badqabka saxafiyiinta soomaaliyeed oo aan ognahay inay gawaari bulled buruufna ku jirin ilaalana aysan haysan magaaladan iyo waddanka meel kasta oo ka mid ahna ay ku nool yihiin qodobka siddeed iyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaarka federaalka wuxuu si cad u difaacayaa xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda fikirka qodobka soddon iyo labaad wuxuu si cad u difaacayaa xorriyadda helista xogta qodobka soddon iyo siddeedaadna wuxuu barreebayaa xadidaad in lagu soo rogo xuquuqaha asaasiga oo ay ku jirto xuquuqda la yidhaahdo xuquuqda helista macluumaadka sidaa darteed waxaan u aragnaa go'aanka wasaaradda warfaafinta inaysan ku fadhin tiirar sharci uuna baalmarsan yahay shuruucda dalka iyo kuwa dibadda sida uu dhigayo sharciga caalamiga oo meeshanna aan idinkugu sheegayo xaqa helista xogta iyo xaqa hadalka waxaa lagu soo rogi karaa xadidaad keliya haddii la helo shuruudo dhowr ah kow waa in shuruuddaasi ay tahay mid sharci ku fadhiso sharciguna waa inuu yahay mid marka horeba loo dejiyey hannaan cadaalad ah oo u oggolaanaya in dadku ay u dhaqmaan ama ay ugu dhaqmaan si macquul ah oo ay awoodi karaan labo xayiraad waxay imaan kartaa mid sharcigu oggol yahay waa inay tahay marka horeba inay isu dheelitiran tahay lagama maarmaanna ay tahay saddex haddii ujeeddadu tahay ilaalinta danaha guud ee cayiman sida amniga qaranka caafimaadka dadweynaha iyo anshaxa ama sumcad cid lagu ilaalinayo waa inay jirtaa habraacyo ka ilaalinaya xadgudubka xayiraadahaas oo ay ku jiraan in la helo habraac looga dacwoon karo oo hay-ad madax bannaani ay fulinayso oo leh nooc dib u eegis garsoor taas oo aanay ku jirin go'aankii wasaaraddu ay soo saartay haddaba xayiraad kasta oo aan soo marin qodobadan waxay jebinaysaa xurriyatul qowlka xitaa haddii aysan wax ciqaaba ka dhalanayn waxaynu ku xadgudbaysaa xuquuqda helista xorriyadda hadalka ee bulshada waxayna tacaddi ku noqonaysaa xuquuqda dadweynaha ay u leeyihiin inay helaan macluumaadka iyo fikradaha waxa dalkooda ka socda waxaa intaas dheer mabaadi'da la yidhaahdo johannesburg principles oo afrika ay isku raacday kun sagaal boqol shan iyo sagaashankii bishii oktoobar waxay caddaynaysaa in mabaadi'daasi ay ka hortegaysaa oo diidaysaa in iyadoo marmarsiyo laga dhiganayo amniga qaranka oo dawladda laga ilaalinayo ceebayn ama la qarinayo ku takrifal ay dawladdu ku kacday in la xadido macluumaadka iyo helista xogta ayay diidayaan waxaan sidaas darteed annagoo dhammaan cuskanayna qodobadaas sharciga ah ee dastuurka iyo qawaaniinta caalamiga ah ku baaqaynaa arrimaha soo socda wasaaradda warfaafinta waa inay dib u eegis ku samayso awaamiirta ay soo saartay sabtida islamarkaana ay xaqiijiso in aan la xadidin marnaba xuquuqda saxafiyiinta iyo xorriyadda saxaafadda ee sharcigu yahay ay sharcigu oggol yahay waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay xaqiijiso in la ixtiraamo la ilaaliyo lana horumariyo xorriyadda hadalka xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda suxufiyiinta soomaaliyeed dowladdu waa inay ka feejignaataa inay dembi ka dhigto ama u aragto saxaafadda iyo ku shaqaysigeeda iyo amniga saxufiyiinta oo aan ciyaar geli karin taas beddelkeeda waxaan ku dhiiragelinaynaa dowladdu inay dib u eegto oo wax ka bedto sharciga saxaafadda sharcigaas waxaa ku jira qodobo badan oo ka hor imaanaya xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda ay leeyihin suxufiyiinta waxaan annagu dhinaceenna ballan qaadaynaa in ka qaybgalka dib u eegista sharciga saxaafadda aan ku darna talooyin si loo saxo laakiin marnaba ma yeelayno in sharciga saxaafadda mamarsiyo in looga dhigto in qawaaniin iyo qodobo qof intuu iska qorqortay uu soo saaro keligiis kuna dhawaaqo noogana dhigo dikreete ama sharci waddanka ka shaqeeya taas marnaba ma yeelayno waxaana ka digaynaa amniga suxufiyiinta oo awalba khatar ku jiray in mar kale khatar la geliyo yaan lagu ciyaarin haddaad adigu baabuur buleed buruuf wadatid haddaad ciidan wadatid saxafiyiintan ma haystaan intaasba ma haystaan amnigeenna iyo amniga suxufiyiinta khatar ha gelinin waa mahadsantiin
dhinaca kalena wasaar ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa gudoomiyey kulanka guddoon hoosaadka golaha wasiirada ee tiirka cadaaladda iyo garsoorka madaxa baran oo looga hadlayay qaabkii cadaaladda iyo garsoor loo gaarsiin lahaa goobaha markaasi laga saaray al-shabaab kulanka ayaa warbixino loogu dhageystay hay-adaha ka tirsan tiirka cadaaladda iyo garsoorka wasaaradda cadaaladda ayaana soo bandhigtay qorshaha adeega garsoor oo deg deg ah oo la gaarsiin markaasi la gaarsiin lahaa deegaanadii dhowaan laga saaray al-shabaab sidoo kale xafiiska xelaalyaha guud ayaa soo bandhigay hanaankii ay ugu horgid lahaayeen deegaanada laga xoreeyay al-shabaab wasaaradda haweenka iyo xuquuqinsaanka ayaa dhinaceeda soo gudbisay warbixin ku saabsan guddiga xuquuqinsaanka wasaar ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa guddohoosadada ku adkeeyey fulinta qorshaha xukuumadda ee deegaanada markaasi laga saaray al-shabaab sidii loo gaarsiin lahaa adeegyada muhiimka u ah dadka deegaanka islamarkaana loogu hirgelin lahaa maamul iyo kala dambeyn waa kan wasaar ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac
inuu ku jiro xaalad ee, run ahaantii miisaankeeda leh oo culus oo lagaga xoraynayo een, hadhaadiga een, nimanka ee, khawaarijta ah ee sharci diidka ah ee dowladnimada halista ku ah lagaga xoraynayo ee, degaanada ay weli ku sii hadheen guulaha laga gaadhay iyo kacdoonka eh, iyo dadaalada ay ku jiraan bulshooyinka ku dhaqan deegaanadaasina waad ogtihiin iyo hay-adaha kala duwan ee dowladdu dib u xorayntu wejiyo badan bay leedahay marna waa cudud military iyo ciidan marna waa sharci iyo garsoor iyo cadaalad marna waa adeeg iyo daryeel bulsho dagaalka lagu qaadayo nimankaa mid ku kooban hal wasaarad maaha wasaaradaha maanta madashan isugu yimi ee aada hormuudka ka tihiin wasiiro khibrad iyo waaragnimo u lehna ay ka shaqeeyaan dhammaantood iyaguna door buuxa bay ku leeyihiin oad ogtihiin arrimahan degaan walba oo laga kiciyo cadowga waa in la helo adeegyadii aasaasiga ahaa ee dowlad lagu yaqiinay marka militarigu uu goob xoreeyo goobtaas isla markiiba waa in la helo bilayskii ummadda amnigooda ilaalin lahaa community policing waxaana afka farenjiga lagu yidhaahdo waa in la helo adeegii garsoorka ee dadka markaysaa kala dee dow bixin lahaa waa in la helo hay-adihii kale ilaalinayay xuquuqda dadka iyo degaankaba ka bacdina de waa in la helo wasiiradii wasaaradihii kale ee adeegyada asaasiga bixinaya sida caafimaadka iyo ceelasha iyo biyaha haddii maxakamad markaaba laga furi waayo waa in qaadin la helo haddii la awoodo waa in la helo waxaan la yidhahdo mobile court haddii mataqaanaaye maxakamad degma hadday meeshu ka fog tahay la fulin kari waayo inahaasaa lagu dhammaynaya haddii kale waa in maxakamadii la helo heer degmo dabcan shaqooyinkaasi waa shaqooyin wasaaradihiinnu ay kala shaqayn doonaan si buuxda ugala shaqayn doonaan wasaaradaha maamul goboleedyada
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas siibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
canuga caanaha ka soo dhex bartay calooshii hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horaan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa ducou ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqa buuxda oo caano ah alricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub shirkadda caalamiga hormuud g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees ok ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afargees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar ama facebookeenu ah facebook com hormud hormud g l
yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso intarnetka hormuud goob kasta iyo goor walba
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisalayn iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
qeybihii dhexe ee barnaamijka horeeyga wararka afar labaatanka saacadaadii hadalsan magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal markana haddaan eegno madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo wafdi uu hogaaminaya maanta waxa ay markaasi ay gaareen magaal xebeedka cadal ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si daran ugu soo dhaweeyay degmada cadale xildhibaano maamulka degmada saraakiisha ciidamada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha ayaa sheegay in saacad- socdaalkiisa uu ku yimid cadalle uu ka duwan yahay socdaala- markaasi socdaaladii hore isagoo sheegay in safarkiisa uu ku qotomo dardargelinta howlgallada markaasi lagu xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ka tirsan madaxweynaha ayaa tilmaamay in dagaalka dalka lagu xoreynayo al-shabaab ay hormuud u noqon doonaan shacabka gobolka isagoo xusay in deegaano badan oo dalka markaas lagu xoreeyay al-shabaab oo socdaalku dhigay madaxweyne cali guudlaawe madaxweynaha ayaa saraakiisha iyo bulshada degmooyinka gobolka ugu baaqay inay u diyaargaroobaan howlgallada markaasi ka dhanka al-shabaab ee ee laga bilaabayo gobolka shabeellaha dhexe gaana deegaanada imika uu soo gaaray caadade cadale iyo deegaanada kale ee markaasi ay ku tirsan cali guudlaawe maruu ka hadlayn wuxuu yidhi waxaan ka mahad celinayaa soo dhowayntiinna wanaagsan iyo qalbiga wanaagsan iyo walaaltinimada iyo kalgacalka ay ku jiraan aan ka mahad celinaa waana ku mahadsantihi soo dhowaynta ee waxaan rabaa dadka bulshada ku nool gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada cadaloon ku sugannahay iyo degmooyinka kaloon ku jihaysanna haddii ilay raalli ka noqdo inaad idiin sheego booqashooyinka aan ku imaan jirnay waa ka duwantaa booqashada aan maanta ku nimiday waxaan isugu imaan jirnay annagoo danahaynna iyo horumarka deegaanka iyo xaaladda guud ee istaydka iska waraysayno laakiin maanta way ka duwan tahay booqashadan u nimiday waa dibu xuraynta dalka guud ahaan gaar ahaanna midda hirshabelle waxaan rabaa nimankan horumarka u diiday ummadda soomaaliyeed ee argagixisada ah ee aan saqiir dhaafayn oon waayeel dhaafaynin meel looga baxsaayna la waayey oo masaajidka manaatagtana kugu dhex dilaayo inaan gacantayna isaga xuraynaa la rabaa waxaad mara ka tihiin gobollada dalka waa lagu dhiiraday gobollo badanoy dhib ku haayeena iska dulqaaday gacantooday ku ciil baxeen waxaa laga rabaa ummadda hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellada dhexoon maanta joogno yar iyo waayeel in qoraga in la qaato dadkaan aan afkooda la aqaanin ee iyagoo hal qoro wata inyo kuu yimaado raba inay xoolahaaga iyo ma aragtaya ummaddaada iyagoo socda inyo kuu yimaad kugu dhibaateeyaan rabo wuxuu wata ma jiraana soo socda kuu imaahayaa adow qoragii kaa rabaa adow dharkii kaa rabaa adow dheeftii kaa rabaa dhibaato iyo gumaysiguna kuu keenay horumarkiina waa kuu diidan yahay inaad noolaato oo kuu diidan yahay ood sharaf ku noolaatee inaan yaqoryahayna qaadan iska dulqaadnaa nagala rabaa haddii guulaysta runtii aad aan ugu faraxsanahay abaabulka iyo sidaad u diyaarsan tihiin iyo sidaad u go'aansateen dadkiinna iyo dalkiinna inaad ka dulqaadiin cadowga horumarka u diiday ee in sharaf lagu noolaada diiday sidaad u go'aansateen ood hubkuu soo qaadateen cid kastaee degmadan timiday iyo cid kastaee gobolka timidna waa mahadsantihiinaan leennahay ballantaynuna waa shabaaboon iska dulqaadno ballantaynuna waa cadowgaasoon iska dulqaadno aad iyo aad aad u mahadsantihiin
dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan iyo sidoo kalente xildhibaano oo ka tirsanna baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maanta qudhood waxa ay gaareen deegaanka jicibo lagu magacaabo halkaasoo dagaaladii ugu qaraaraa markaas ku dhex maray ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka iskaashanaya iyo sidoo kalente al-shabaaba cali jeyti iyo xildhibaanada markaasi saraakiisha ay wada socdeen ayaa gaaray deegaanka jacbo hoosanka magaalada buloburti oo gobolka hiiraan xubdigii ciidan kala socday ayaa diirar markaasi dhiirigelin iyo garbisaag ugu tegay ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo markaasi dagaalla culus kula jira al-shabaab dadka deegaanka ciidanka xoogga dalka ayaa weli ku hareersan buur ay ku jiraan al-shabaab sida lagu baahiyey warbaahinta dowladda ciidanku markaasi doonaya inay markaasi ay soo qabtaan maxamed ibraahim macalimo oo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee xildhibaan maxamed cabdiqaadir oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan oo dadka gobolka hiiraan kasoo jeeda kamid ah ayaa wafdiga calijeedka ku helinayay halkaas markay tageen warbaahinta ay kula hadleen waxayna ka warbixeen faahfaahinta ugu dambeysay dagaalka jecbow iyo waxa markaas xaaladdu ay marayso
bismillaahi waxaa maanta ilaahay mahadiisa inaan ku sugannahay goobtii ay shalay subax isku dayeen cadowga inay ku dhibaateeyeen ciidanka soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed sidaad u jeeddaan maanta waxaan joognaa goobtii lagu dagaalamay cadowgiina ilaahay subxaana wa tacaala garabkooda ayuu ka baxay siduu awalba ugu bixi jiray dhimashada iyo dhaawaca ay halkaa kala kulmayna waa mid laga diiwaangelin doono mataqaanaa taariikhda soomaaliyeed xaqiiqdii mucjisooyin dhowr ah ayaa halka kani ku aragnay oo aan cadowga ciidanka qalabka siday iyo dadka deegaanka ay ugu dhigeen taasoo kow ay ka tahay inay shalay iskudaygii ay sameeyeen waxay filinayeen waxaysan ahayn ay kala kulmeen cadowgii waxay noqdeen qaar webiga iyo xaaska u cunaya qaar meedadkooda dadka shacbiga ay aaseen ilaahana ugu mahadinaynaa ilaahay ka sokoon waxaan ugu mahadinaynaa ciidanka qalabkasi dadka deegaanku ilaahay ku cadaabo gacmahooda cadowga soomaaliyeed annaka haddaa xildhibaano nahay waxaan jiidda hore la joognaa ciidankeenna waxaan la qaybsanaynaa dhibka iyo rafaadka haddii aan ugu yaraan waxba u tarayn waxaan rabnaa inaan dareensiino dareenkooda inaan nahay dadkoodii inaan nahay madaxdoodii inaan dhibaatada baahida iyo oonka aan la qaybsanayno dhiirigelin ayaa afar ilaa sac la garab taagannahay cadowga haddii iyaku dadku ugu sheekayn jireen jani inay raadinayaan madaxay majo sidaan u leenahay bah iyo boqor waxaan dhammaanteen raadinhaynaa jannada waxaan joognay jiidaha hore waxaan leeyahay shabaab haddii aad waxa sheegaysiin dhab idinka tahay shacbiga iyo madaxdoodaba waxay joogaan furmaha idinkana waxaad timaadaan furmaha si aan ugu kala baxno wakhtigan aan usoo gagabayn aad soomaali u sii joogi lahaydaan xaqiiqdii buugka soomaaliga uu ku qoranahay magacii loogu magac dar lahay sala wixii dhacay la hadda waa ka la'nahay kelmaddii aan dhihi lahay marka wixii shalay ka dhacay meeshaas mucjisay ahayd waxaan keliya waxa waaye junuud ilaahay uusan mataqaana uu soo dirsadaa shalay meesha ka dagaalantay wax naga iyo aragti weyn iyo maaragtay naga cilmi badanaa shalay meesha ka dhacay mucjisayna eed wixii shalay meesha ka dhacay laguma qiimeyn kara xitaa dagaal caadiga dagaal xoog leh ayaa lagu qaaday khawaarijtii runtii meelo yaroo pockets ayay ku dhuumanayaanoo maaragtay godada laakiin si xoog le ayaa looga saaray madaafiicna waa lagu garaacay runtii waxaan adigu mahad celinaynaa niyadda iyo xoogga uu keenay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti oo maaragtay isaga isla markiiba isagoo aan nasan horey ka aaday furunta qawaarijtana waxaa maaragtay la samayn doonaa in la baabi'iyo gebi ahaanba hiiraan insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo oo hawshii ka dhanka ahayd argagixisadu way socotaa nimankaas qof ay u aaba yeelayaanoo soomaaliya ma jiro qof kastoo ku jiifa inuu nimankaas maaragtay ay arxan u samaynayaan haddaba ha ogaado qof ay maaragtay naxariis u samaynayaan ma jirto sidaa darteed waxaa ka go'an dhammaan dadka deegaanada gobolka hiiraan in ay qoriga qaataan oo iska celiyaan khawaarijtaas waa kuwa dadka laynaya waa kuwa masaakiinta baabi'inaya waa kuwa carruurta laynaya waa khawaarij calaamadihii khawaarijta oo dhanna waa maaragtay waa ku sifoobay sidaa darteed yaa maaragtay reer hiiraan oo dhan waxay hadda u midaysan yihiin sidii khawaarijtaas laysaga dulqaadi lahaa dagaalkiina waa lagu jibiyey shalay iyo maanta meydkoodii iyo dhaawacooda ayay guranayaan maaragtay xaalkuna waa maaragtay hadda si wanaagsan ayuu marayaa nimankaasna maaragtay meelihii yaray ku dhumanayeen ee hadda cararay kusii jiraan waxaad arkaysaa markii dagaal iska horimaada u yimaado inay cararayaan laakiin ay yaqaanaan inay wax qarxiyaan ama miilooyin dhulka ay ku aasaan taasna waa sababta keentay in maaragtay la dabageli waayo laakiin cararkoodii ayaa lagu daba jiraa insha allah waana lasoo afjaraya waana maanta aanu nimid wuxuu ahaa arrinta jicibow waxaa lagu garaacay altaleeri ciidamada infantariga ee isugu jira ciidanka xoogga dalka iyo maxaankuura waxa altaleeriga ku garaacay waxay ahaayeen ciidamada qadmis khaasatan kuwa heel walaal ee jabuuti nimankaas ayaa xoog u garaacay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maxaanku iraahdaa ciidanka deegaanka dib u xoraynta la yidhaahdo awalna macawisley la dhihi jiray oo iska barbardirinaya ayaa gacan adag saaray maanta waxaynu ku soo gabagabowday guul waxaanan rabaa dadka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waradeeru haddaan nin jabay laga faa'iidaysan ma nin mitada ayaa laga faa'iidaysan karaa waa maya dadka soomaaliyed al-shabaab waa jabay ha ka faa'iidaystay ha ka saareen dhulkooda ha israaciyeen israacin buu joogaaye israacinuu jooga ha israaciyeen waxaa mahadcelin mudan oo aan rabaa inuu mahad celiyo sori ciidamada hiil walaal khaasatan kuwa reer jabuuti ee qaraxii beledweynena runtii qayb ilbaax la ka qaatay fashiliyey gaarigii u dambeeyey toogtay asoon soo gaarin taargetkiisii ee burburiyey haddana maanta altaleeri ku garaacay oo u burburiya ciidamada soomaaliya inay si lixaadla uga adkaadaan nimanka layidhaha argagixisada ee shabaab waa u mahad celinayaa waxay naga mudan yihiin inaan u mahad celino soomaalidu waxay tidhaahdaa waa shukri calaa waajib qofkaas waajibkiisuu guto maya qof kasta oo shabaab gacan ku dhufta waa u mahad celinaynaa haasatan ciidanka hil walaal waa u mahad celinaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dibu xoraynta oo aan garanayno inay laba sano abaar ku jireen oo aan garanayo duruufta ay ku sugan yihiin oo aan garanayo inta bilood ay dagaal ku jireen waxaan leennahay ilaahay baa ida abaalmarin kara idama abaalmarin karna annagu ma ida abaalmarin karno warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waanigii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dusha ida saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durba waad gamaada
fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aan waaba raaxo socotee shibiska leh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu han oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark fiinland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martiyaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
habeen gabagabada barnaamijka wareegayaan sidookaana saaxiibaal madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu dalka uganda kaga qayb galay aasaaska ama xorriyadda markii ay qaatay lixdan sano wuxuuna la kulmay madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wadeen waxaa ka mid ah iskaashiga labada dowladood soomaaliya iyo uganda sidii la xoojinaa iskaasha dhinaca amniga oo shaqeynta dhexmarta labada dowladooda madaxweynaha soomaaliya ayaana markaasi muqdisho ugu dambeeya ku soo laabtay dhinaca kale dowlaha madaxtooyada soomaaliya abshir buqaari wasaare ku-xigeenka markaasi aan raadi wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo markaas ka qayb galay munaasabad loogu hadlayay taariikhda buug uu markaasi qoray mid ka mid ah dadka fanaaniinta oo markaasi loogu sheekinaya muqdisho oo lagu soo bandhigay ayaa aada uga hadlay taariikhda buuggaasi iyo dadka soomaaliyeed dibooyinka u leeyihiin waxyaabaha fanka
guul wadawsiya raggeenni hantii wadaaggu waa hanaanka barwaaqo noo horseede bulaanka baxaya nuurka bidhaamaya barbaartiya shaqaalow isbiirsada ayaa meesha laga dhihi jira waa joogaa ragga gacankee xareed baa joogay yacni macallinkii wuxuu ardayga u dhigayay oo in la xoroobaa iyo waxa ardayga subaxii loo meerinayo oo ku hesayo wax kala duwan bay ahaayeen waaqacaas nin ragi ma joogi karin oo waqtigaas joogay runtii go-aan fiican buu qaatay dariiqii uu iyo qadiyadiisii ayuuna ku geeriyoodo ku dhintay ilaahay u naxariisto nimankaa reer waqooyigaana boogii labaadu halkaa lagu soo bandhigo waay boog oo fankii fanaanka cumar serbiya uu qorayna halkan waa uga qayb gala boogga kii labaadna kan waaye waa niman dadkooduna mujaahidiin u yihiin qadiyadu leeyihiin kolley annaga waxbaa idinka baranayna annaga kuweenni la midkaa araggan calaamad baa noola dulsaaray waa naloo xumeeyey maba xusi karnaba iska daa inaan bugaa ka qorneen way nagu adagta in la xuso laakiin noo badbatoo buwaagta noo badiya annagaa kici doonna wax qori doonnee bilaabi doonnee noo bilaabo dee waa ujeedeen maxaa la taliyaha madaxweynahana isagoo s s d ftiisi u watay haddee marka wax dhimanba u s da waa dhiman marka waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado wixii heesaa saalax baa wixiisii oo dhan diyaarsaday waxaan ka mahad celinaynaa oo dhallinyarada reer waqooyiga waan uga mahad celinaynaa dee way naga luqad badan yihiin saan u malaynayo annagii muddaan isku maqnaynoo intaan isku maqnayn bay naga faa'idaysteen fursadna heleen ay waxna baaraan doodkii tirakoobka soomaaliya ugu dambeeyey ee lagu tilmaamo markii soomaaliya laga hadlayay tirakoobkii de satellite-ka la sameeyey ee la yidhi soomaalidu waa labaiyo toban milyan iyo xoogaa boqolkiiba toddobaatan iyo saddex toddobaatan iyo afar dhallinyaro waa layidhi marka dadka dhan aaday u faraxsan yihiin dhallinyaro marka boqolkiiba toddobaatan iyo afar dhallinyaro waa wanaageeda way leedahay of course oo waa sax oo dhallinyaro badan dalku iyo dadku waa u baahan yihiin laakiin waxaa meeshaas la rabaa in la ogaado in waayo araggii iyo dadkii waxtarka dalkan ahaa ay maqan yihiin oo maantay qof sheekayn kara oo waaye ka sheekayn kara horta uusan jirin marka waxyaalaha sarefectiga dhallinyarada faraha badan ay leeyihiin waxay isku waraysanayaan sida alcadaala wasiir alcadaala inay yidhahdaan su-aalo badanaan qabaa oo meesha la isugu yimaado maxaa yeelay dhallinyaro badanaa joogta ayadoo dhallinyarada badan tahay haddana dhibka kale ay leedahay oo haddana wasiir alcadaala aan kusii taageeraya haddii tii hore aad si kale u aragteen waxay tahay taariikhda dalka qorama laba nooc midu dhinacay ka raran tahay waa taariikhda reeraysan oo aan la wada lahayn oo qolo kastahayba ay leedahay halgamaa iyo taariikh gooni ah oo maantao dhan iyada ay koolkooliso oo ay hadba dhinac u qaadqaado iyo taariikh la wada leeyahay oo hanti qarana nasiib wanaag taariikhda la wada leeyahay waa taariikhda fanaanka waa taariikhda maxaanku idhaahdaa gabyaaga gruubkaas dadka iskugu jira oo dhan oo ku jira oo bractiskaas dadka ku jira ayaa waxay yihiin taariikhda la wada leeyahay maantay dadka dhan maxaa mooga waa jecelyihin allah u naxariista magool waa jecelyihiin maxamed saleebaan haddaba maqlaysin boqorka codka qof kasta u waafaqsan inkastoo fanaaniinta dambe maaragta hadda weli aan la isku raacsanayn maxaa yeelay fanaaniintii hore waxay soo noolaayeen qofkii yidhi maxmu xusuusto iyagoo waxay dhasheen soomaali ah iyagoo waxay shaqo howlgaleen soomaali ah iyagoo waxay halgameen soomaali ah kooskaasay u socdeen marka waayihii dambe taariikhdii iyo dadkii waata dee maaragta dhibkadhibka uu ka gadooday maxamed mooge allah u naxariisto dib dad badan ay ka sheekeeyeen ayaa dhacday marka qof kastaba wuxuu noqday reerkiisa qof kasta wuxuu noqday deegaankiisa marka taariikhda la wada leeyahay waa taariikhda fanaanka su-aasha taal waxay tahay sidee loo wada yeeshay fanaanku wuxuu ahaa intellectualka iyo indheergaradka keliya ay soomaalidu qabto wuxuu ahaa fanaanka hadaayo ninkii xildhibaankii halkan ka hadlayay wuxuu yidhi ma ahayn in maandeeq lagu tilmaamo iyo neef geela soomaaliya waa garaadka iyo indheergaradnimada abwaanka ayaa keentay in lagu tilmaamo neef geel ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo kartidaas leh oo aqoontaas leh ma jiro maxaa yeelay laba qaamuusay kala xigtaan
barnamijka wariyga wararka afarlabaatanka sacraadi hadalsana magaalada muqdisho aqartan dhegeysaa waanagintaa barnaamijkan xiisa intaa kulmi doona siyaasi nabadgelyo